la sheegtiyo habar habar ma joogte hayhay la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala hayhayhayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayhay la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala hadlin
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegeysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobada aad saaka ku maqli doontaan aadka u xiisaha badanna waxaa ka mid noqon doona xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee maalmihii dambe colaada labada beelood ay u dhexaysay ee ka jirtay deegaanada qalanqalle iyo xanbuure oo wararku ay sheegayaan in xaaladooda ay degantahay islamarkaana ciidamada dowladda ay deegaanadaasi si weyn ammaanka u sugayaan faahfaahiino la xiriira xaaladihii ugu dambeeyey qalanqalle iyo xananbuure ayaad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka dhegeystayaal aan idigu hayana waxaa ka mid noqon doona maamulada galmudug iyo puntland oo ka wada hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay ammaanka iyo iskaashi dhanka la dagaalanka al-shabaab haddaba wasiirka amniga galmudug ayaad dhegeysan doontaan axmed macalin fiqi oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya soomaali ayaa dil iyo dhaawac lagu geystay dalkaasi koonfur afrika faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan haddii allah awoodale raalli ka noqdo dhegeystayaal sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan banaanbax lagu taageerayo go-aanka xildhibaanada golaha shacabka ee shalay ku ansixiyeen matalaada gobolka banaadir uu ku yeelanaya aqalka sare ayaa waxa uu ka socdaa meelo ka mida magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waad dhegeysan doontaan dhegeystayaal ciidamada kommandosta darabna ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo ay kala wareegeen oo ay kula wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab faahfaahin la xiriirta arrintaas ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gabagabadana dhegaystayaal waxaad maqli doontaan
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahay guntiga gabagabada barnaamijka aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinaya isla haashim ayaa ii farsameynaya istuudiyaha koowaad ee magaalada cadaado halka istuudiyaha magaalada dhuusamareebna saaxiibkii fiyaad uu noo farsameynayo barnaamijka waa hagaag saaxiibayaal aanu ku bilaabane ciidamada xoogga dalka waa ciidanka kommandosta ee danabi xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay inay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayna kula wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen ciidamada ay la wareegeen deegaanada kale ah janaay cabdalle helishiid mayonde iyo garas ceebe halkaas oo ay sheegeen inay ku xooganaayeen al-shabaab taliyaha guutada lix iyo tobnaad ee kommandosta xoogga dalka soomaaliya ee danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalig maalin ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa sii socda ama sii socon doona islamarkaana aysan joogsan doonin ilaa iyo inta al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada jubbooyinka ay kaga sugan yihiin shan iyo labaatankii bishan ayaa ciidamada kumaandoosta ee danab waxa ay howlgal ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana saraakiisha horkacaysay howlgalka ay sheegeen inay la wareegeen shan tuulo oo ay maamulaan al-shabaab
haweeneyo rag maantaba ayaynaanu kala hadleen. Hayb hayb la sheegtiyo, habar habar ma joogte. Hayb hayb la sheegtiyo, habar habar ma joogte. Haweeneyo rag maantaba ayaynaanu kala hadleen. heerkaylujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegeysanaysaan qeybihii hore barnaamijkan waa ku guda jirnaa shir muddo laba maalina uga socday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxda maamulada galmudug iyo puntland ayaa waxaa qodobo laga soo saaray ama qodobo laga soo saaray waxaa ka mid ahaa iskaashi la xiriira dhanka amniga wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macali fiqi ayaa sheegay in labada maamul ay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta midnimada soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka sidoo kale dhinaca amniga iyo howlgallo ka dhana al-shabaab si gaar ah amniga deegaanada gobolka mudug oo mararka qaar ay weeraro kala duwan ka fuliyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab
labada dowladood ee galmudug iyo puntland waxay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta midnimada soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah si waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka ah afar waxaa labada dowladood ay isku afkarteen inay iska kaashadaan amniga xoojiyaanna dadaalada nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kalena ka wada shaqeeyaan sidii deeqaha caalamiga ah loo gaarsiin lahaa bulshada soomaaliyeed si isu dheelitiran shan labada dowladeed waxay isla qaateen inay iska kaashadaan wada shaqaynta hay-adaha amniga xoojinta ciidamada xasilinta iyo la dagaalka xisada lix shirku wuxuu isku raacay in hay-adaha iyo wasaar labada dowladood ay ka wada shaqeeyaan hirgelinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkan gaar ahaan dhinacyada amniga dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha toddobo shirka waxaa lagu go'aamiyey in la joogteeyo shirka iskaashiga puntland iyo galmudug siay si ay uga wada arrinsadaan danaha ka dhexeeya labada dowladood sidoo kalena tala mid aysan ka yeeshaan guud ahaan aragtiyada siyaasadeed ee dalka gaar gaar ahaan arrimaha doorashooyinka heer federaal ee laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow kana wada shaqeeyaan geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya dhammaad
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane howlaha dhanteena iyo horumarkeena waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan ee markaana magaalada muqdisho banaanbax lagu taageeraya ansixinta matalaada gobolka banaadir oo ka socota hadda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho gaar ahaan taalada daljirka daasoon ee gobolka banaadir waxaa ka socda banaanbax lagu taageerayo go-aankii shalay xildhibaanada golaha shacabka ay ku ansixiyeen xeerka matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare ee dalka banaanbaxa ayaa waxaa soo abaabulay maamulka gobolka banaadir iyo xubno kale iyadoona talada dal waa taalada daljirka daasoon ay ku sugan yihiin dadweyne fara badan iyo koox fanaaniina oo goobta ka qaadaya heeso shacab badan oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin go-aankii saddex iyo tobanka xubnood gobolka banaadir lagu siiyey ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa saacadaha soo socda ku biiri doona bannaanbaxa haatan ka socda taalada daljirka daasoon ee degmada boondheere iyagoo halkaas ka jeedin doona khudbado ay uga hadlayaan gobolka xildhibaanada golaha shacabka ayaa shalay kulankii ay yeesheen waxa ay ku ansixiyeen xeerka matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare oo lagu siiyey saddex iyo toban xubnood waxaana arrintaas si weyn u soo dhoweeyey mas-uuliyiin badan
waxaa lagu hamiyeya kala habi
wahagaag saaxiibayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad la dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan cadaado halka dhuusamareebna aad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir caalamkao dhanna live streamka ayaa si toosa nagula socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaaye dab ayaa lagu soo warramayaa khasaare nafeed geystay inuu ka kacay guri ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dab xooggan oo xalay saqdii dhexe ka kacay guri ku yaala xaafad ka tirsan degmada hilwaa ee gobolka banaadir kaasoo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed dad ku sugan xaafadda suuqa xoolaha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in xalay guriga oo ku yaalay xaafaddaasi uu ka kacay dab socday muddo laba saacadooda uuna ahaa mid xooggan dadka deegaanka iyo gaadiidka duudamiska maamulka gobolka banaadir ayaa ku guulaystay wakhti dambe daminta dabka ka kacay guriga oo gebi ahaanba noqday mid burburay sida lagu arkayey sawirro laga soo qaaday halkaasi sidoo kale goobta ayaa waxaa tegay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada hilwaa waxaana dabkaasi ku geeriyooday qof haweenaya oo ka mid ahay dadkii uu ku sugnaa guriga warar la helaya ay sheegayeen dabkaasi uu ka dhashay koronto ku jirtay guriga wuxuuna bilowday abbaara lixdii saac ee habeennimo iyadoo dadaal dheer oo la galay lagu guulaystay dabantiisa wahagaag dhegeystayaal qaybihii dambe dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnay muwaadiniin soomaaliyeed ayaa dil iyo dhaawac loogu geystay waddankaasi koonfur afrika waxaa xalay magaalada waa magaalo ka tirsan dalka koonfur afrika lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa ganacsatada goobaha ganacsi ku leh dalkaas iyadoo muwaadin kalena fal dhaawaca loo geystay dilka muwaadinka soomaaliyeed ayaa waxa uu si gaara uga dhacay magaalada east london ee gobolka eastern cape ee koonfur afrika islamarkaana waxaa marxuumka toogtay rag hubaysan oo burcada sida ay xaqiijiyeen awraadyo ku sugnaa halkaasi marxuumka la dilaya waxaa lagu magacaabi jiray daahir carte isagoo ahaa ganacsade caanka ah ee east london ee gobolka eastern cape wuxuuna ka mid ahaa odayaasha soomaaliyeed ciidamo ka tirsan kuwa booliiska gobolka eastern cape ayaa tegay goobta uu falku ka dhacay iyagoo sameeyey howlgal ay ku raadinayaan raggii burcad ahaa ee dilka geystay hase yeeshee wax natiijaha kama soo bixin howlgalkaasi dhinaca kale muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu magacaabo cumar axmed dhiblaawe ayaa isna xalay waxaa rag hubaysan oo burcada ay ku dhaawaceen deegaanka defiton ee hoos tagta magaalada johannesburg si kastaba dalka koonfur afrika ayaa waxaa sanadkan gudihiisa lagu dilay muwaadiniin soomaaliyeed oo halkaasi ku lahaa goobo ganacsi islamarkaana waxaa xusid mudan in mararka qaarkood muwaadiniinta loo geysto boob xooggan waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal qaybihii dambe barnaamijka isla soo gaarnay alaaba qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbina oo aad dhegaysataan xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan radio kulmiye ay soo diyaariso intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin haddii aan nahay guddiga doorashooyinka qaranka wax noo diyaarsan ma lahan si aan u qabanno doorasho qof iyo coda sharciga naloo dhiibayna wuxuu nagu amraya inaan qabanno doorasho qof iyo coda haddaba mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan codsanaynaa si aan u qabanno doorasho qof iyo codah muddo kordhin saddex iyo toban bilood ah taasoo ka bilaabanaysa juulaay laba kun iyo labaatan kuna eg agoosto laba kun koob iyo labaatan
tanina waa yaabe ma taasaad keentay maanaha keena duruuf baa keentay anigu waxaan codsanayaa guddigan in magaca laga bedelo oo guddiga xukuumadda loo baxsho sababtoo ah guddi madax bannaan oo madaxtooyada xor ka ah oo xukuumadda xor ka ah oo dadka u simanaa la rabaa xildhibaan waxa uurkaaga ku jiraiyo waxaad afka ka leedahay isma lahae fariisahana daalina waa koognahay waxaad aaminsan tahay xildhibaan warkiisa iska dhaaf inuu doorashada in dib loo dhigo raalli ka yaha aan waa ogahee waxaa hore loo yidhi waa heestoo laguu tumay hadashoo lagaa maqal howraarsa kuma odhan maadaa haya diidi kara iyo waxa dalka lagu badbaadinayo ma qarandumisaa tahay war doorasho qof iyo coda dadka diidaya miyaa nidaam raba waaba fawde soo jeedinta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo ah saddex iyo toban bilood in la siiyo mudana guddoomiye waxaan qabaa wakhtigaas inuu ku yar yahay oo ha loo kordhiyo ugu yaraan ha la siiya saddex sano si dalka oo dhan ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah hayehe saddex sana dib ha loo dhigo allaylaha kaskaabaad hadashay war waa yaabe goormaa xoogagii waddaniyiinta yuusuf diiriye xildhibaanna laga dhiga war ninkii qumbaha tuuba ugu jirto sida xildhibaankaas uu hadlaaya ha la yaabina walaalayaalo buuqa naga daaya marba haddii qoondadii haweenka la ansixiyey dalka waxba ka hallaabi maayo war walla weyney xalkii noo dhammimo wuxuu ku xidhnaa qoondada dumarka haweenkeennu waa garab waa gargaar qarsoono maangaab ku garanayn haweenku waa garabkeenno annaga codkana siinayaan miyuu yidhi war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi hadda ka hor ayaa hogaamiyihii reer falastiin ah waxaa la weydiiyey khudbaddii georgia bush ee uu falastiin iyo israa'iil uga hadlayay ma dhegaysatay wuxuu ku jawaabuu yidhi maya sababtoo ah iyadoo afka yuhuudda ku baxaysa ayaa netanyahu toddobaad ka hor ka dhegaystay marka wuxuu yidhi innaguna in guddiga doorashooyinka shaqada lagu sugaayey ay muddo kordhin ku soo dhammaanayso horaan u ogeyn aniga waxay ila tahay sida lagu wado haddaan wax laga bedelin waxay ku dhammaan doontaa nin dooran doorta ha u dhaahdeen dadka sax u dambaajiseen war allaha u naxariistay cabdulla raaga taraawiil wuxuu yidhi ka daali maaya daamankan intay iskaga soo darmaan aryaadhaha hadda ka hor nin shirbay wuxuu yidhi heer aakhiraad iyo heer adduun intuu dhexaysa aan ahay hadda doorashada in dib loo dhigo ma xuma in wakhtigeeri lagu qabtana ma xuma baarlamaankaanuna wax ma diido dib u dhigga inuu ansixixayo waa wax noo muuqda waxaanse la yaabanahay haddii maamul goboleedyadii diideen aqalkii sarena aan la horgey karin waxaan la ansixiyey madashii xisbiyada qaranne ay ka didsan yihiin taas miyaysan ka imaahin isqabqabsi iyo dagaal iyo khilaaf war waxaa la yidhi wixii laysku og yahay ceeb ma keenaan caasi mooye marka waxaan lagu heshiin ciddii keenta ayadaa mas-uuliyadda qaadaysa aryaadhaha idinkoon isdaalin anigu waxaan dhihi lahay how doorashaadan diib loo dhiga dadkoon heshiinin waa dagaal doorashaadan diib loo dhiga dadkoon heshiinin waa dagaal haye waryaa waa dagaal markaad leedahay yaa dagaal wax uga qaadi kartaa yaase kaaga liito adiga warwar mahaysaan maanta baarlamaanku wuxuu ansixiyey matalaadii gobolka banaadir mar haddii matalaadii gobolka banaadir la ansixiyey kii hargeysane mee ilan waa caasimadii labaad ee waddankee warwarka hanaga dhex geline saddex iyo toban xubnood in aqalka sare muqdisho ku yeelato ayaa maanta baarlamaanku ansixiyey laakiin waxaa war ka joogaa siday ku iman doonaan war saddexda milyan oo muqdisho deggan saddex iyo toban kursi waa ku yar tahay laakiin cayri caymo ma diidaa la yidhi aryaadhaha xubnaha aqalka sare maamul goboleedyadaa soo doorta muggi hore madaxda maamul goboleedyadaana soo saxiixay haddaana waxaan ka rabnaa tuman iyo saddexdan qofood in guddoomiya cumar finish keenon qof kale la keenin war nin la keenay waxba ma keenee nimankii keenay baa keeni raba ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indaasoo majiidaan qalbi ka janjeere
warwar ma haysiine waa markii u horraysay oo xildhibaan cabdiqaadir cusub loo mahad celiyey madaxweyne farmaajo war maxay siiyeen ma nabad iyo nolol buu ku biiray maya waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yidhi war markii madaxweynaha la doortay miyuusan u hambalyeen warwarka hagi dhex gelinina wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo iyo xukuumadda ra-iisul wasaare khayre waxaan uga mahad celinayaa matalaadda gobolka banaadir ee ay ka shaqeeyeen war cabdulqaadir cusublo waxaan ogaa isagoo maqaamka gobolka banaadir u ololaynayee ma matalaaddaa ku fillaatay warwar mahaysiine maanta aqalka sare war kalaa ka soo baxay ma go'aankii guddiga doorashaday diideen ma mooshinay keeneen war aqalka sare ma nabadiyo nolol baa ka dhex toostay musuuqiya ma maasuuqa mar kastaana mashquuliha musuuqiya ma maasuuqa mukastaana mashquuliha haye war mashquulka bixi maysiina warka naga dhegaysta kulankii aqalka sare maanta uu iskugu imaan lahaa wuu u baaqday sanataraduna waxay dhaheen madaxtooyadaa ka dambaysa in laysu imaan waayo mayo senataro ka mid ahaa guddigiisa u diyaariyey afarta xeer ee doorashooyinka waxay dhaheen wixii aan diyaarinay waxaan ahayn golaha shacabka la horgeeyey markaan xeerarka diyaarinay u gudbinay kadibna waxay dhaheen maalmo kalean madaxtooyada lagu sii haystay qodobadii guddiga labada gol ee isla soo qoreenna waa la bedelay war taas mar horaa la sheego cabdi xaashi wuxuu soo bandhigay nuqulkii guddiga labada gole soo qoreen waxaana tiin barahooda ku yiili gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyihii guddiga labada goloo soo diyaarshay golaha dukumiintiga loo gudbiyana hal tiimbaroo gudoomiyaha guddigaah ku yaala marka dukumiintigaa in la sidkay waa iska caddahay war wax kastoo nabad inoola ka soo horjeesta waa qarandumis aad baan u gartay in dukumentigii guddigii labada gole soo diyaariyeen xataa qarandumis noqday warwar mahaysiin xildhibaan qurbujoog ah ayaa la yidhi afartaada sano waa dhammaatee wakhti waa gebagabe war ma ka haysaa deegaankii aad ka timid haddaan tegayaa uu yidhi isla markii uu tegeyna wuxuu dhagax dhigay warshidka luun kadibna waxaa la yidhi xildhibaan deegaankan badna ma leh webina ma lah ee warshada kaluun maxay qabanaysaa markaasaa wuxuu yidhi aniga deegaanka warka ma hayna hilibka xoolaha ku beddesha war ninkaas wuu dadaalay haddii deegaan uusan weligii tegin warshad ka dhagax dhigay aryaa warshadow dhisacido kuma dhihina dhagaxoo meel dhigaa lagu yidhi wareebaa war ma haysiine maanta miyaadnaan ogayn maalintii jabuuti xorriyadda qaadatay inay tahay goormay ladnaadeen lugooyadiina daysaye miyay dhaheen war waxay dhahaan dadka reer jabuuti markay xorriyadda u dabaaldegayaan bisha tani ma juumba ma balaya reeba sanadkuna ma baaqde ma sideetan buu saddex lagu bireeyo subag loogu biifaa ay aamow maanta kalamaan waa ka heesti oo maalinta xorriyaddooda reer jabuuti musubaga bay cadaan war waxay noogu darayd habeenkii dhawaada lix iyo labaatankii juun markii reer xamarku xabad nagu waaleen oon magaaladiiba moodnay in laysku galay aryaadhaha madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi labaatan iyo lixdii juun midnimadii waa soo celina waana ku guulaysanna wada warankan somalilan la galnay war muuse biixibe lix iyo labaatankii juun wuxuu yidhi laba dowladoodoo sinsiman baan wada hadalka ku gallay laba dowladoodoo sinsiman waxaan ahayna inay ka soo baxaan ama ka yarina ma aqbalayno war muuse iyo farmaajo ma kalamaan ay ku soo biireen war madaxweyne farmaajo meeshu xariga ka jar waa tiyaatarka war cabdinuur maxaa axmed wuxuu soo qoray adaa fiiqday ee koraa fiirin dad badan iga qalad ay u fahmeen arrintaas laakiin labaatan sano ka hor riwaayo tiyaatarkoo fiiqan lagu dhigay ayaa magaceedu ahaa war shalay tiyaatarka waxaa laga qaaday hees dad badan soo xasuusisay caynaanka hay waxayna fanaaniintu dhaheen taliyo ha tegin taliyo ha tegin abidkaa ha tegin hay hay weligaa hay hay hay hay aan maqli jira waraagaasiba maryan aadan waxay tidhi madaxweyne dadku jeclaad haysataaye horay u soco keep going soomaalidu intay marka hore dadka ammaanta ka badiso ayay cabasho ku dambaysiisaa war guddoomiye cabdi xaashi oo tiyaatarka muddo dheer maareeye ka ahaa maxaa loogu casuumi waayey furitaankiisa war xafladdii madaxtooyada lagu qabta xataa ma tegin antala ku siiye war hooy timir laf baa ku jirta aan maqli jira waragwaangura dhismaha tiyaatarka wax ka bilaabay furitaankiisa ma lagu casuumi anta lagu xusuustaa ka horraysaa la yidhi war lagu casuumo lagu jecelyaha ka horraysa war allaha u naxariistay abwaandaahar shidane isagoo kala celinaya maleeshiya beela dagaasha ayuu ku dhintay war islaaxu baynanaasuu ku dhintaye allah u naxariisto war war ma haysiine gaalkacyo waxaa ku shiray dani iyo qorqoor go'aanno culusna waa ka soo baxeen labada dowladood ma yidhaahdeen doorashada ma ka wada hadleen kolay qoorqoor digtoona uu ku jira war warkaagii dhexgelinine go'aanada ay soo saareen qaarna waa la shaciyey qaarna waa qarsan yihiin war warwarbaahinta puntland waxay tidhi waxaa madaxtooyada puntland ee gaalkacyo ku kulmay madaxweynaha dowladda puntland iyo madaxweynaha galmudug waa barroon yihiin hadday weli madaxweyne u ogol yihiin dowladdaba ha ka reebtaane war mar haddii dowlad goboleed la diido dowladda puntland la leeyahay somalilan kama sokeeyaan warya qaranka somalilan ha u gefin maamul goboleed maahe puntlandba maamul goboleed maahanbow yaa hooyadii federaalka waayaad heenna dhahdeen shimaad ka baxdeen war doorashadii hirshabelle horta xaggay ku dambaysay war doorashadii dibaa loo dhigaa lagu yidhi
hagaag saaxiibayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada u dambeysay dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim yare isaga ayaa ii farsameynaya stuudiyaha cadaado ee stuudiyaha magaalada dhuusamareeban waxaa ii farsameynaya saaxiibkay fiyaad intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doona oo anigoo ashir maarka maxamed maxamuud oo idin leh sidaasio nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaygiyo barcabaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana taafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana taafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale sacyiid baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale sacyiid baanu nahaye awooddaada noogu dee wadalkaygiyo barcadaydo madiidayna dib u heshisiin madiidayna nabadadalkiin madiidayna inaynu dodnaaye wadalkaygiyo barcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana taafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana taafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqadhadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqadhadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee